ilaahay baa mahad leh ilaahay baa mahadda weyn leh isagaaan ugu xamdiyaynaa maanta inaan halkan isugu nimaadno oo aynu furro madaarkan oo madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka ah ee dowladda dowladda federaalka ee soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo oo halkan ka soo dego markii ugu horreysay oo dhammaadkiisii wax yar ka dhiman yihiin uu ka soo dego mahaddaas ilaahay baa layna gaarsiiyey mudane madaxweyne abdullaahi maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas golayaasha dowladaha oo federaalka iyo dowladda puntland iyo marti sharafta ama delegeyshiga ergooyinka nooga yimi wadamada deriska ah dowladaha jibuuti iyo etoobiya dowladaha deriska ah oo aan isku fiican nahay qaramada midoobay raga ka jooga safiirada madaxda dhaqanka culamaa udiinka marti sharafta kale shacbigeynaha iyo intay dhegaysanaysaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu mudane madaxweyne ilaahay wuxuu maanta nasiib kuu siiyey inaad noqoto madaxdii ugu soo horreysay oo aeroboorkan maanta la furay oo dowladda puntland lagu magac dartay jenaraal maxamed abshir muuse allaha u naxariistee inaad adigu noqotid qofkii ka soo digay nasiibkaasaad heshay nasiibkaas taariikhiga ah waad heshay bixilnadaas waa la socdaayo haddii ogow xilka la socdaana waxa weeye weli ma dhamma wax badan baa ka dhiman waxaan rabaa inaan kuu sheego taariikhda garoonkan intii la soo waday oo dhismihiisu socday ama ha ahaada markii garoonka ahaa howstreamka waxa loo yaqaano oo ahaa garoonka ciidda ah diyaaradu ku degaan sida kaakon oo kale ama haddeer intii laga dhigay garoonka laamiga shan iyo toban sano weeye garoonkan waxaa bilaawday dowladdii cabdullaahi yuusuf labadii kun iyo saddexdii anigoo wasiirka ka ahaa anigaa goobtaan sahamiyey anigaa injineer abdimoon oo ka mid ahaa ikaao keenay halkaa isagaa cabiray waxay nagu qaadatay inaan dhisno toban ee toddoba sano anigoo wasiiraa bilaabay anigoo madaxweynaha puntland noqdaan laba kun iyo tobankii dhameeyey wuxuu noqday garoonkii ugu horreeyey oo injineer akimoro ikaaw ka socda intuu ku soo dego oo yiri airstreamku ugu fiicnaayo waana weligay ku degay buu noqday markaasna certificateki la siiyey maanta intii ka dambaysay isla sanadkaas la furay dowladda kuweyn aan madaxweynaha u tegey ayaa ku deeqday toban milyan garoonkan iyo jaamacadda baran labadaasi ku deeq waa u kala qaybinay garoonkaan lix baan ku qorray jaamacadda baranna waxaan ku qorray afar labadaa mashruuca midna socialka yahay midna uu yahay infrastructureka kaabayaasha dhaqaale sababtuna waxa weeye dalkan kaabayaasha dhaqaalaa ku yar weliba gobolkan puntland loo yaqaano kaabayaasha dhaqaale waxay ka heshay waddadaas isku xirta garoowe iyo boosaaso iyo deka daayar waddada garoowe marta iyo gaalkacyo laascaano iyadu safar bay ahayd dowlweyne ka soo bilaabatay burcay u socotay waddada marlahayd baanu deganayn iyadaa martay labadaas mashruuc aad baa loogu yimi dadka halkaan jooga haddayan jirin allaha jannadiyo raxmada siiye maxamed siyaad barre baa sameeyey fikarkiisii hore oo ku mashruucaas ku dhisabaana waxaa ku jiray aeroboortka garoowe iyo aeroboortka boosaasaa ku jiray iyadoo taa aan ka duunayno shirkii ugu horreeyey oo istanbuul wan la oran jiray oo aniga madaxweynaha ka qayb galay waxaan ku guulaysanay communikey ka soo baxay inuu noqdo labada mashruuc oo ugu horreeyo soomaaliya laga dhisayo inay noqdaan aeroboortka garoowe iyo aeroboortka boosaaso communikeygaasaan ku baryo tagnay meelaanaan tegin male ergagoo dhan wau tagnay qalaafii geemu joogaan waa naxariistay habeenna maalintii kowii habeennimo oo meelkeeda baasiya loogu tegin waxaan ku guulaysanay cali cabdalla saalax allah naxariisto wawta waanu musalif baan ahay laakiin dowladda abuduuba ee la habeeyaa iyo saraabiiqda carabta ilaahay wuxuu nagu guuleeyey dowladda talyaaniga iyo dowladda kuweyd inay labadaa garoon ay bixiso laakiin lacagta kuma filnay waxaan filaynay inuu faysta la yimaado fayskaadana ma imaan labadii kun iyo tobankii markii la saxiixay inay dowladda noogu deeqniyo gold fund lacagii la dhigay dowladdii markaa joogtay oo sheekh sharuuf iyo cabdiweli markaa ay joogeen maxaa cabdullaahi farmaajo markaa waa la bedelay waxay awoodi weyday inay tiraahdo go-aheed gold fund oo la weydiiyey oo la yidhi ma furaa aeroboorka hargeysiya garayo idinkaa dowladdii dhexeah ma sii dayna waxay yidhaahdeen hargeysa sii daayo kagarowadigu dhig ilaahay kama dhigin arrintii way socotay ilaahay wuxuu keenay cabdi faarax shirdoon prime ministerkii dhamme oo dowladdii xasan madaxweynihii hadda tegey xasan sheekh bishii march labada kun iyo saddex iyo tobankii isagaa saxiixay oo yidhi go aheyd tii ka mid hargeysu la dhammaan lahay hadda maanta halkan waxaa soo gaarsiiya waa lagu dhaca wax kasta cid magaca sheegato anigu magac kuma raadinayo ilaa maalintii aan joogo mashruucaa soo helnay wixii kale aan kharashaan ururinay aan dadka ka ururinay ilaa hadda oo anigu ilalaadinayo oo aan dul joogo waxa ka dhiman aan ka warayo cidna iguma gudisiyo aniga oga sidaas ay tahay wax magaca aan ka doonayo ma jirto aan ajir ahayn wixii ka duula ama laga qaado iyagoo jiran ama isticmaala baan ajir ku helay waxaan ii sheegayaa innamaa nudcimukum liwaji illaah laa nuriidu minkum jazaan walaa shakuuran wey aniga waxaan qabtay halkaasay ku fadhida waxaa loo siman yahay weeye waa kaago dhaqaaloo soo kordhay isticmaalkii waxba inoo kama tegin dowladdii cabdirashiid yaadal cabdullahi dowladdii maxamed siyaad baa inta jidha samaysay laakiin nasiib darro intii buburka ahayd wixii baaqay baan hadda cidi ka soo kaban kaleen meesha aan marayna waa wogtay madax madaxweyne haddii ilaahay maanta ku keenay waxaan kaa sugaynaa halkaan dadka reer puntland iyo soomaaliyana uga balan qaaday waxa dhimanaa dhamaystirays waana kugu mahadinaysaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi
madaxweynihii hore ee puntland cabdiraxmaan faroole oo khudbad jeedinayey dhegeystayaal barnaamijka waxaa idiin fugeysay shirkadda gooris telecom soomaaliya oo codkan fasiixa ay noo sahashay gooris telecom soomaaliya jos weli khudbadihii ayaa halkan ugu socda waxaa hadlaya jabuuti mas-uuliyiin ka socota ayaa goordhow khudbado jeedinaya radio dalgareg aad nagala socotaan dhammaan xarumaha soomaaliyeed
بسم الله الرحمن الرحيم والثناء بالله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مدير المدافعين محمد عبد الله فرماجو مدافعين بوكلاند عبد الولي محمد علي جاس مركو هوري وان ما تنتين سو دويس دان سو دويسين iyo manoo ku hadlaya magaca walaalkiin ismaaciil cumar geelle oo si sharaf qabanni salaamaya